إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay nolosha ku qabatay qaar ka mid ah askarta dowladda federaalka oo ku sugnaa gudaha magaalada baardheere ee gobolka gedo weeraro ka dhana ciidamada kenya ayaa xalay ka dhacay gobolka jubbada hoose in ka badan toban askari oo ka tirsanaa maamulka koonfur galbeed ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen dagaaladii shalay ka dhacay duleedka magaalada baydhabo beesha howraarsame ayaa marxadkii saddexaad oo sharci ah waxa ay ka furatay walaayadda islaamiga ah ee gedo magaalada muqdisho waxaa ku soo badanaya tacdiyada ka dhanka ah haweenka xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ayaa sheegay in xaaluf baan lagu hayo badda soomaaliya koox ka mid ah yuhuudda oo la dejiyey dhulka muslimiinta ee falastiin islamarkaana taageero ka helaya ciidamada yuhuudda ayaa xoog waxay ku galeen barxadda masjidka barakaysan ee alaaqsa intaa waa qodobadii warku waaweynee dhegeystayaal haatan uu diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن weeraro ayaa xalay waxaa lala beegsaday qaar ka mid a ciidamada kenya ee ku sugan gobolka jubbada hoose saldhigga ciidamada kenya ee deegaanka cabdulla biroole ee duleedka magaalada kismaayo waxaa ka dhacay dagaal ciidamo hubaysan oo xarakada shabaabul mujaahidiin ka tirsan ayaa saldhiggaasi jihooyin kala duwan ka weeraray isla xalay sidoo kale ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxay weerar ku ekeeyeen qaar kale oo ka mid a ciidamada kenya oo fariisin ku leh deegaanka taabto kuwaas oo marar hore oo badan la kulmay weeraro kala duwan oo askar looga dilay kuwana looga dhaawacay dhanka gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin xalay waxay weerar ku qaadeen qaar ka mid a ciidamada dowladda federaalka oo fariisin ku laha deegaanka ceelasha biyaha ee u dhexeeya muqdisho iyo afgooye in muddo ah ayuu halkaasi dagaalku ka socday lamaana soo werin inta uu leegyahay haddii khasaare ka dhashay dhanka gobolka gedo ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxa ay ka furiyeen gudaha magaalada baardheere howlgal qorshaysan kaasoo ay ku soo qabteen laba askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka ah askartan ayaa waxaa laga qabtay guryihii ay ka deganayeen gudaha magaalada baardheere ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa askartaasi gacanta ku dhigay waxayna ahayeen laba askari oo lagu kala magacaabo cabdi daahir iyo qalin leh ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa halkaa ka kaxaystay askarta iyaga oo nool kadibna waxay ku dileen meel duleedka ka ah magaalada baardheere halkaa oo imeedoodkoodii kaga tageen howlgallo badan oo magaalada baardheere xarakada shabaabul mujaahidiin ay horey uga fulisay waxay u badnaayeen dilal iyo dagaallo toosa hase haatee iminka waxa ay bilowday in ay ciidamada oo nool qabato dabadeedna ay kaxaysato oo ay duurka ku disho arrintaasi waxay qalqal iyo argagax gelinaysaa saraakiisha iyo ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan magaalada baardheere iyo guud ahaanba gobolka gedo geesta kale faahfaahino dheeraad ayaa waxaa laga helayaa weeraro qorshaysan oo shalay ka dhacay duleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ugu yaraantii laba iyo toban askari ayaa lasoo weerinayaa in ay ku dhinteen dagaaladii shalay ka dhacay deegaanka daynuunay iyo duleedkiisa ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa dagaal waxa ay kula jarmaadeen shalay subax deegaanka daynuunay halkaas oo ay fariisin ku lahayeen ciidamada maamulka koonfur galbeed qaarkood ugu yaraantii sagaal askari oo ka tirsanaa maamulka koonfur galbeed ayaa la sheegay in xerada gudaheeda lagu dilay ciidamo kale oo kasoo gurmaday magaalada baydhabo ayaa dhabaha loo galay waxaana la xaqiijiyey in saddex askari laga dilay ciidamo badan oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa dagaalka ku dhaawacmay xogta intaanu ku helnay afar iyo toban askari ayaa dhaawacyo ah kuwaas oo loola cararay goobaha caafimaadka ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin intii dagaalku u socday waxa ay gacanta ku dhigeen toddoba qori iyo agabyo kale oo milateri oo ciidamada koonfur galbeed laga furtay inta dagaalku socday maamulka koonfur galbeed waxaa laga gubay gaari dagaal oo nooca soomaalida cabdibilaha u taqaan ah beesha horaarsame ayaa maxadkii saddexaad oo sharci ah waxa ay ka furatay walaayadda islaamiga ah ee gedo maxamed cali aadan ayaa warkan inoo haya beesha howraarsame oo ka mida beelweynta sade ayaa maxad sharci ah ka furatay deegaanka yaaqle oo hoostaga degmada ceelcadda ee gobolka gedo waxaana munaasabadda furitaanka kasoo qaybgalay mas-uuliyiin iyo marti sharaf kale munaasabadan xariga looga jarayay maxadka imaamu dahabi qeybtiisa saddexaad ayaa waxaa ka hadlay mid ka mida guddiga maxadka
maxadka imaamu dahabi wejigiisii labaad markii la furhayay inaan u ballannay boqol kale oo beesha ay leedahay in la furi doono ilaahygii noo suurtageliyey inaan soo gaarno furitaanka maxadka imaamu dahabi qaybtiisa saddexaad allahaasaan u mahad celinaynaa uma bacda daalika waxaan u mahad celinaynaa wejigan saddexaad oo maxadka uu marayo kii uu horreeyey horaan u sheegnay boqol labaatan iyo toddoba ayaa lagu furay sagaashan iyo saddex ayaa ka aflaxday ilaa fadligii wejiga labaad hadda imtixaanka waxaa u fadhiyo boqol iyo kow oo hadda gashay haddana qaybtan saddexaad oo hadda la furayana boqol baa laga rabaa ilaahayna waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala in uu maaragtay noo dhammaasha tiro isla markaa maxadka maanta aan joogno munaasabadiisu beeshii wuxuu nagu wargeliyey in oo macad hore macad hor leh oo beesha ay dacminayso in aan furanno ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa sida uu noogu suurtogeliyey wejigan saddexaad inaan soo gaarno midkaa kalena inuu allah subxaanahu wa tacaala noo fududeeyo intaasi kadib waxaa munaasabadda ka hadlay ugaas cabdulaahi macalin haaruun oo ah ugaaska beesha howraarsame waxaan leenahay dadku wakhtiga hadda tobankii sano ama labaiyo tobanka sano oo macaahidda ay jireen maanta meesha la maraya ee maalintii bilowdeen isku mid ma aha dadka muslimiinta oo walaalahooda soomaaliyeed meel kastay joogaan waxaan ku booridayaa macaahidda inay ka qayb qaataan juhdi lagu bixiya la hormariyo ummaddu dadaalka dadka hadda dadaalaya oo juhdiga bixinaya la gacan siiyo wa khaasatan reegado xagga macaahidda waxaan leenahay dadka dadaalahaya waa nagala horreeyaa inaan tartanno oo ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa waa lagu tartamay aan tartanka ka qayb qaadanno oo macaahidda aan tartansiinno oo beelaha aan gelinno inay macaahid furtaan taana waa baraarujinaya maxaa yeele horumar weeye waa ilaahay subxaana watacaala diintiisaa lagu baranaya waxaa weeyaan dugsiyada annaga aan gaargaarka u haysan jirnay oo la hormariyey iyo culuumtii oo la casriyey oo canuga qur-aanku mujaradka la bari jiraye hadda waxaa la barayaa culuumta sharcigeed oo kala duwan baa la barayaa waana faa'iido weeyaane shalay markii ma garanaysaay hadda macadkan ciyaalka la asaasay la bilaabayey iyo maantoo la furaya duruusiiray soo qaateen isku mid ma ah ilaahay baana ku mahadsan qabaa'ilka dega wilaayaadka islaamiga ah ayaa ku tartamaya furashada macaahidda iyadoona machadkan uu yahay kii saddexaad ee ay furato beesha howraarsame oo ka mida beelweynta sade magaalada muqdisho waxaa ku soo badanaya tacadiyada haweenka ka dhanka ah sida warkan uu ku eegayo maxamed amiin magaalada muqdisho waxaa joogto ka noqday dhacdooyin saameyn ku yeeshay nolosha bulshada ku dhaqan muqdisho waana arrimo qaarkood aan horay uga dhici jirin waddanka iyadoo bilihii lasoo dhaafay la baahinayay gaboodfallada ka dhanka ah dumarka sida kufsiga iyo fasaadinta guud ee dhallinyarada ragga iyo dumarka intaba ayaa waxaa toddobaadkan aad looga cabanayaa afduubka dumarka kooxo abaabulan ayaa waxa ay bilaabeen inay afduubtaan dumarka kadibna ay dhibaatooyin guracan u geystaan sida uu sheegayo mid ka mid ah dhallinyarada ku dhaqan magaalada muqdisho dhacdooyinka muqdisho ka jiro weliba xaafadaha qaar aaday u dhib badan tahay weliba beegs waxaa lagu hayaa gabdhaha da-dooda ee ugu dhexayso shan iyo toban ilaa iyo siddeed iyo toban dhacdadii u dambeysayoo maanta weliba aad lala soo wadaagay weliba gabar aan daris aan ahayn ah la waayey muddo dhowr maalin ka hor kadib waxaan sameynay baafin maanta xogteeda la helay gabadhii suuqay aaday waxaa cid ugu dambeysay iyadoo suuqi adeeg loogu diray maanta baarteeda la helay dad mooto bajaaj wato gabadhii iska watay markii gabadhii la wareystay miir ahaan xitaa wili xaaladeeda ma fadhiso waxay ka sheekee waxyaalaha qaar ma wax xasuusan karto waxay ku leeyahay waxaa miir igu dambeysay sanka markii wax lee saaray dhowaan kooxa burcad ah ayaa deegaanka ceelasha biyaha ka afduubtay afar dhalinyaro ah kuwaas oo ay eheladooda ka qaateen lacago madax furasho ah magaalada muqdisho ayaa xilligii hogaamiye kooxeedyada waxaa sidan oo kale ka jirjiray dadka oo la afduubto kadibna la iibsado sidoo kale afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay sarkaal ka tirsan booliska magaalada london ee waddanka ingiriiska ayaa qirtay in uu afduubtay gabar u dhalatay waddankaas kadibna uu kufsaday isagoona ugu dambeyntii dilay waana halkaas meesha laga keenay dhaqamadan xunxun ee kusoo kordhay waddanka oo ay qandaraas kusoo qaateen hay-ado iyo dad qurbajoog ah sida meelo badanba laga sheegay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa waxa uu sheegay in xaalif ba-an lagu hayo badda soomaaliya maxamed ciise ayaa warkan faahfaahinaya maxamed cumar dalxa oo ka mid ah baarlamaanka federaalk oo u waramay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa sheegay in dowlado shisheeye ay xaalufin ba-an ku hayaan badda soomaaliya iyo kheyraadkeeda isagoo si gaar ah u eedeeyey dowladaha aasiya wuxuu sheegay in la gurto kalluunka iyo noolayaasha kale ee badda sidoo kalena lagu soo daadiyo qashin halis ah oo ay noqotay bad iyada danaha ee ugu halisan ee adduunyada ee maraakiibta iskaga gooshta oo ay maraakiibta sida sharci darrada uga kalluumaysto iyo kuwa sunta xambaara ee ku daadiya meelaha ayaa waxay u heleen janis inay gurtaan soomaaliya kheyraadkeedii oo billions billions oo ayaga maanta ee aan cidi kula xisaabtami karta aanan jirin inay ayaga fursad u helaan kuwa sunta ee sidaas oo kale ee dhibka ee iyaga ay ku daadiyeen dad badan soomaaliyeed la ildarnaa ilaa iyo hadda oo haween iyo caruur intaba maanta ee ay dhibaatadaasi saameysay oo xuquuq waxaba yaraatee ee iyaga dadkaasi ee adduunka wax lagu soo saaray dhibaatadaas oo dhan aanan jirin maxkamad waxaan weydiinay sida ay isku qaban karaan xayiraada dhanka hawada ee ay kenya kusoo rogtay iyo sida ay kenya ugu soo xadgudbayso hawada soomaaliya welibana u duqeynayso dadka maatida ah waxaana uu yidhi
horta dawladdu iyadu laba weyn unbaa u furan kenya ama dawlad cadowbay noqonaysaa oo iska celin u baahan ama dawlad sida dawladaha kale ee afrika ee ka jooga ama uganda ama buri ayay noqonaysaa laakiin hadday ayada qeyb ay ka noqoto problemka oo weerarka dee xaamiyaha xaraamiyaha carabta ayay tiraahdaa wax isku imaan karo maha anaana ku ilaalinayo anaana ku dilayo marka waa ku dilayaa waana yani ku daweynayaa meel laysla wada gasho marka arrinta kenya ima takun caduwan ama cadow ee soo jeestay ee soomaaliya puntland ku ah badeeda berigeeda iyo shacabkeeda ayay noqonaysaa ama dawlad darisaa ee wanaagsan wax dhaafsiisan ma jiri doono marka sidaasaan aaminsanahay dalxa ayaan sidoo kale weydiinay saameynta ay qudhiisa ku yeelatay xayiraada hawada ah ee dowladda federaalka laga saaray dhanka kenya waxaana uu ku jawaabay dabcan wayna saameysay annaga kenya waxay noo ahayd xarun safaaradaha ee dalka soomaaliya ee nagu qasbayay markaan badno inaan xataa aan shirar aadno ruudka aan marno oo iyaga nairobi ee fariisin u ah safaaradahaasi aan buuxiyaasha inaan doonanayno inaan meesha aadno ayay nagu qabtay iyada faa-iido oo ayada ay garan weydayna way nagu qabtay annagana waa ku qabnay oo dadkaan oo arrimaheena sidaasi ay tahay ee aan meesha noogu dhawaantay karna ay ahayd siyaasiyiin badan ayaa maalmihii lasoo dhaafay dowladda federaalka la meel dhigay dadka fadhi ku-dirirka ah oo kale iyagoo soomaalida kula teliyey inay shisheeyaha iska dhiciyaan halka warkaa dhegeystayaal idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga alfurqaan koox yuhuud ah oo xoog lagu dejiyey dhulka muslimiinta ee falastiiniyiinta islamarkaana taageero ka helaya ciidamada yuhuudda ayaa xoog waxay ku galeen barxadda masjidka barakaysan ee al aqsa yuhuudda ayaa barxadda masjidka waxa ay ku sameeyeen cibaadadooda baadilka ah iyagoo xilligaa hiile ka helayay ciidamadooda isla wakhtigaasi ciidamada yuhuuddu waxay gacanta ku dhigeen laba wiil oo falastiiniyiin ah oo ka mid ah dadka ku nool magaalada alqudus waxaana lagu kala magacaabaa fu'aad arajbi iyo moxamed arajbi tilabadani waxay ku soo aadaysaa xilli golaha wasiirada ee yuhuuddu ay dib u dhigeen ololaha yuhuudda lagu dejinayo dhulka muslimiinta ee falastiin taa oo dib loo dhigay ilaa talaadada soo socota kooxaha muqaawamada ee falastiiniyiinta ayaa war ka soo saaray tilabada lagu wado inay qaado yuhuuddu waxaanay sheegeen in meel dhow ay kala socdaan habdhaqanka yuhuudda waxay hoosta ka xariiqeen in ay bixi doonaan jawaab adag haddii maamulka yuhuuddu uu go'aansado in xaaladda alqudus uu dib ugu celiyo sidii ay ahayday ka hor kow iyo tobankii bishii mey xilligaas oo ahayd wakhtigii uu bilowday dagaalkii u dambeeyey ee ka dhaca qasa warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan dhegeystayaal saaka waa inageynta